إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii rawdat lanwaar fii siirati nabiyi lmukhtaar waxaan soo gaarnay cumrat lqadaa cumradii qadada sanadii lixaad waxaan soo ogaanay nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu inay u baxeen inay cumraystaan laakiin arrintaas waxaa ka hor istaagay mushrikiin lcarab hor istaagaas waa la wada hadlay waxaana ka dhashay in lagu heshiiyey sanada toddobaad in muslimiintu ay soo cumraystaan oo ay saddex maalmood joogaan maka kadibna ay ka laabtaan heshiiskaasaa markaa sanadii toddobaad nabiga iyo saxaabada ku cumraysteen wa fii dilqacda bisha dilqacda sanata saabica alhijriya sanadii toddobaad ee hijriyada kharaja rasuululahi rasuulka allah baxay sala allahu calayhi wasalam lilcumrati cumru u baxay allatii cumradii tamma uu dhammaystirmay al-itifaaqu iswaafaqidda calayhaa dusheeda laysku waafaqay fii sulxi lxudaybiya heshiiskii xudaybiya uu ku dhammaystirmay nabigu waa baxay sanadii toddobaad sala allahu calayh wasalam bisha dilqacda wuxuna u baxay cumradii lagu heshiiyey sulxulxudaybiya wastakhlafa wuxuu qaliif uga dhigto uga tagtay cala almadiinati magaalada madiina abaadar alqifaari abaadar alkifaari ayuu uga tagtay nabiga sala allahu calayhi wasalam wa saaqa wuxuu kaxeeyey nabigu macawla jirkiisa sitiina badana lixdan geel ah ayuu kaxeeyey lixdan neef oo geela oo hadyi ah oo uu u qalayo alla dartiis ayuu kaxeeyey wa jacala nabigu wuxuu yeelay calayhaa geelaas korkooda macnaha geelaas mas-uul wuxuu uga dhigay naajiyata ibni jundub saxaabiga la idhaha naajiya ibna jundubin alaslamiy ee reer aslam qabiilada laidhaha loo nisbeeyey wa xamala nabigu waa qaaday macawla jirkiisa asilaaxa hub ayuu qaatay xadaran liajli xadarin digtoonaansho daraaddeed min qatli qurayshin quraysh dhagarteeda ama ballanka baxeeda uu ka digtoon yahay markaas uu baxaya waa waqtigii heshiiska lagula jiray kufaartii quraysheed marka nabiga sala allahu calayhi wasalam hubkiisa wuu qaatay isagoo isle waa intaasoo gaaladu ballanka kaaga baxaan taasna waxay ku tusaydaa kufaarta xataa heshiiska marka lala galo oo dowlad kaafirada heshiis lala galo dowladda muslimku ay la gasho macnaheeda maahan maxabo iyo kalsooni inay ka dhaxayo waxay un tahay in laysnabadgeliyo muddadii lagu ballamay laakiin aadan ku kalsoonaan oo aada digtoonidaada haysato oo aad ka digtoon tahay laakiin ma gaadi kartid ma ku duuli kartid ma dili kartid waa inaad iska ilaalidaa ood heshiiska ilaalidaa dhinacaaga laakiin macnaheeda maahan inaad ku kalsoonaato marnaba qofku hadduu kaafir yahay laguma kalsoonaan karo laguma kalsoonaa karo nabiga hubkiisuu qaatay sala allahu calayh wasalam wastacmala wuxuu caamil uga dhigo madax uga dhigay calayhi cala silaaxi hubka bashiir ibna sacdin bashiir ibna sacad ayuu hubkii la qaaday hub weyn oo la raray weeye oo seefaha garbaha suran ka dheeraad ah hubkaas wuxuu mas-uul uga dhigay bashiir ibna sacad wa kaana nabiga waxa ahaa wa kaana waxa ahaa macahu nabiga la jirkiisa mi-atu farasin boqol faras boqolkaas faras oo calayhaa mas-uul uu ka yahay maxamed ibnu maslama maxamed ibnu maslama saxaabigaasa fardahana ilaa waa tignikadii muslimiintay ahayn waqtigaas isagaa mas-uul ka ahay oo nabigu mas-uul uga dhigay sala allahu calayhi wasalam wa axrama wuxuu ka xarmaday nabiga min dilxulayfa meesha la yidhaha dilxulayfa walabaa nabigu waa talbiyaystay oo talbiyadii u aqriyay walabaa waxaa la talbiyaystay macahu nabiga la jirkiisa almuslimuuna muslimiinta wa waasala waa sii watay nabigu sayrahu socodkiisii ayuu sii watay xataa idaa balaqa markuu gaaray waadiya ya'jaj waadiga magaciisa la dhihi jiray ya'jaj wakhtigii hore magacaasa la dhihi jiray ya'jaj waa waadi waadiyaalka maka ka mid ah oo waxa weeye meesha la yidhaha tanciin oo hadda cumrada laga soo xigta dadka maka jooga markay rabaan inay cumro u baxaan xajka xaramka waxaa ugu dhow meel looga baxo tanciin tanciintu magaalada gudaheedayba ku jirtaaba magaalada dhankaas waqooyi markaad uga baxdo adoo magaalada ka dhammaana xajkii xaramku dhammaana marka meelaha kale laakiin magaaladu inta dhammaato muddo socota xaramka haddana kaasii horeey marka waa meelaha xaramka ugu gaaban yahay tanciin dhankaas marka meesha waqooyi ka xigto kuwa dhow ayuu ku yaallaa marka hadda caamadu waxa weeyaan waxay u taqaanaa yaaj yaaj ay yidhaahdaan laakiin yajaj ala dhihi jiray asal magaca yajaj ala dhihi jiray laakiin hadda caamada waxay iska yidhaahdaan yaaj marka waadi oo waadiyaalka maka ka mid oo dhanka waqooyi ka xiga weeyaan oo tanciim waqooyigeeda ku yaalla marka halkaas uu nabiga sala allahu calay wasalam gaaray halkaas markuu gaaray xataa idaa balaqa markuu gaaray waadiha ya'jaj wadaca silaaxa hubkiiyuu dhigtay halkaas markuu mara nabiga sala allahu calay wasalam hubkii meeshaas dhigay ilaa awala heshiisku wuxuu ahaa inaan lagu soo gelin maka oo nabiga iyo aysan saxaabadu la soo gelin wax hub ah ilaa seef gasheeda ku jirta maahani awalaa ballanku sidaas ahaa heshiiskii nabiga sala allahu calay wasalam uu la saxiiday galada wuxuu ahaa muslimiinta markay soo gelayaan mako sanada toddobaad oo ay cumraysanayaan inaysan la soo geli karin wax hub ah ilaa seef gasheeda ku jirta maahan seefihiina gashay gashadeen hubkii kalena halkaasay soo dhigteen hubkii kale hadduu waran ahaa iyo hadduu fallaar ahaa iyo hadduu qalab kale ahaaba halkaasay soo dhigteen halkaasuu nabigu dhigay wa khallafa calayhaa wuxuu uga soo tegey aws ibna khawaliy aws ibna khawaliy alansaari radia allaahu canhu fii miatayni min asaxaaba oo laba boqol oo saxaabada la socoto saxaabigaas iyo laba boqol oo saxaabi ayuu yidhi asagaa ka mas-uula ilaaliya hubkan hubka ilaaliya cadowgan layskuma waxa weeyaan aamini karo day dagaal nagu bilaabaana de hubka noo keena daysan dagaal nagu bilaabinna hubka noo waadiyey ayaga laftikoodu waa xarma yihiin inay cibaadaystaan waa la rabaa laakiin waa la isbedeli doonaa marka saxaabigaas aws ibnu khawaliy ayuu nabigu uga soo tegoo laba boqol oo saxaabi la socoto wa taqadama hore usii socday nabigu bisilaaxi raakibi qofka musaafirka hubkiisu ula sii socday qofka musaafirka hubka uu qaato bisuu qaato asuyuufi seefiyuu hore ula sii socday waxa weyan silaax silaaxu raakib waa seefka carabta waxa weeyaan sacaba banaanaan iskagama socon jirin sacabmooley waxa weyan seefuu qaadaa ninku markuu safrayo markuu dagaal aadaa laakiin qalad waa weynu qaadana oo seeftii ka mid taho warankii ka mid yaho waxa weeyaan gaashaankii ka mid yaho waxa weyan torreydii ka mid taho qalab weynu qaadana laakiin markuu caadi iskaga safraayo geeliisa raadsan ama dana kale leeyahay seef ayuu qaadana marka silaaxu raakiba la yidhahda marka nabigu wuxuu qaatay asuyuufi seefihi oo fil qirabi galalkii ku jira fa dakala makata markuu galay min haniyati kadaa meesha la yidhahda haniyat lkadaa ayuu ka galay haniyat lkadaa waa meesha hadda loo yaqaano biriici lxajuun waxa weeyaan waa wadada labada qabuure ee maclaad dhex marta weeye dhankan xoogaa waqooyi galbeed ku aadan ayay ka soo gashaa marka laba buuroodoo waaweyn oo buur la kala jeexay mooday ka soo dhex dhacdaa qabuuraha dhexbartankiisay ka soo dhacdaa dhankaastaa usoo socoto saasayse ugu soo socotay xajuunka ugu soo shubaad ka gelay xaramka halkaas dhankaastaad u qaadana suuqa ugu weyn makaba oo cutaydiye ku gelinay suuqa cutaydiye marka laga soo dhaqaaqo ee la soo aada kacbada xaggeeda waddada la soo mara weeye faniyatulkadaa faniyatulkadaa waa midkaas marka dhankaana xoogaa saasay kacbada waqooyi toosamaa waqooyi oo dhanka galbeed ayay waddo ka timaada weeye halkaasuu nabigu ka galay sala allahu calayh wasalam qofka waqooyi ka yimaado oo madiine xaggeeda ka yimaadayna u fududa halkaas inuu ka soo galo fa dakala nabigu waa soo galay makata min haniyati lkadaa haniyat lkadaa haniyada waxa la haha buurta waddada dhex marta marka waddadaas oo buurtaas laba buuroodayba saas u dhex martaad moodo in la kala jeexayba markaad ka soo dhammaato labada buuroodna qabuurihii dhinacyada kaa qabana qabuurihii arinaca kaa qabana oo xaj haddii la joogo raafidadii taagtaagantao waxa weynay saas u odolan yihiin aaba kusoo baxeeba markaad timaado muslimiintu way iska siyaartaan waa ka tagaan iyagu ma dul dhoobtaan marka halkaasuu nabigu ka soo galay allatii aniyatu wadaacda tudlicuhu soo ku soo foorarinaydo tusayda cala alxajuun oo markii qofku waxa wy aniyatu kadaa ka yimaado hoostiisa wuxuu ka arkaya marka xajuun ayuu ka arkaa halkaasuuna ka gelaa markaas masaajid allatii aniyadaasoo tudlicuhu qofka soo tusaydoo kusoo foorarinaysa cala alxajuun walxaal ayuu nabigu soo galay calaa naaqati hashiisii uu ku sugan yahay korkeeda hashi la dhihi jiray alqaswa hasha magaceeda weeye waalmuslimuuna muslimiintu mutawashixuuna waxay garwaaxeedsan yihiin asuyuufa seefaha muslimiinta mid kasta seeftiisaa garabka ugu jirta muxdiquuna bihi nabigay ku hareeraysan yihiin dhinac kastay nabiga ka socdaan waxay isleeyihin wa intaasoo cadowgu gaala cadowga intaasoo gaadaa dhici karta nabiga yuu idinka gaadeen oo gaadna lagu dilay nabiga sala allahu calayh wasalam marka waa ku hareeraysan yihiin dhinac kasta ayay nabiga ka xigaan muxdiquuna xaalay ku hareeraysan yihiin bihi nabiga sala allahu calayh wasalam yulabii waa talbiyeysanaa wa yulabuuna iyaguna waa talbiyeysanayaan waxa way nabigaa talbiyeysanaa labayk allaahuma labayk uu leeyahy tawxiid wey wax gaala maqasho waa waxay ugu necab yihiin waa tawxiid wax gaala maqasho mushrik maqlo oo waxa ugu dhibka badan tawxiid marka taas buu ku dhawaaqa nabiga iyaguna waa ku dhawaaqaya xataa dakala ilaa uu soo galay almasjid alxaraam masjidalxaraamka ilaa uu ka soo galay ayuu talbiyada waday waana sidaa sida sunnada qofka muctamirkaa cumro u xihan tahay wuxuu talbiyada bilaabaa marka uu xirto cumrada wuxuuna joojinaya markuu masjidka galo ilaa dawaafka bilaabana dawaafka markuu bilaabo markuu masaajidka soo galo waa ducaysanaa khalaas dawaafkiiuu bilaaba halkaasaa talbiya ku dhammaada ilaa uu soo galay xataa dakala ilaa uu soo galay almasjid alxaraam masjid alxaraamka fastarama alxajara alxajar alaswad dhagixii madoobaayuu nabigu taabsaday waana camalka ugu horeeya qofku bilaaba mar hadduu cumro iyo xaj midkay rabtaan hadda mar haddaad soo gasho masaajidka taxiitumasjid tuka maydid haddaad badawa u socoto camal oo xaj iyo cumro u socoto taxiitumasjid bilaabi maydid ee koow shaqadaad bilowda waa dawaaf dawaafna wuxuu ka bilowda xajulaswad dawaafkuna meesha uu ka bilowda xajulaswadka ah marka siduu u soo socday nabiga sal اlahu alيه wasalam fastarama wuxuu taabsaday alxajar alaswad bimixjarihi bakooradiisuu ku taabsaday ul oo gafuurka ka godan uu ku taabtay maxaa waxa weyn hadday aad kuu suurtagal tahay waa inaad inta kuba sujuuddo afka ku shumido hadday taasu kuu suurtogeli weydana waa inaad gacanta inta saarto aad gacanta shumido hadday kuu suurtogeli weydana waa inaad ul ku taabato shay ku taabato oo shayga aad shumido hadday kuu suurtogeli weydana waa inaad gacanta ku taagto oo tidhaahdo allahu akbar kana tagto ama bismi illaahi allahu akbar sidaa bacdu saxaabada ka sugan marka afartaas darajay kalata nabiga marka uma suurtagalan inuu inta istaago ku sujuudo uu shumiyo maxaa la hashiyuu saaray hashiyuu dul saaray hasha wuxuu ugu dawaafayaana waxay tahay dadkoo dhan inay arkaan nabiga sala allahu calayhi wasalam dadkoo dhan inay arkaan acmaasha uu samayna ilaa hadduu dhulka socdo afarta agtaagamaan dadka kale ma arkayaan dadkii waxaa iskaga aadina afarta u dhowsa nabigaana lagu wada dayanaa wax alla waxaas la socda marka si loo wada arko hasha korkeeda isagoo saaranu dawaafa taasna waxay kutusaydaa qofku inuu dawaafi karo isagoo gaadiid iska saara uma daafa nabigu waa dawaafay walxaal waa nabigu calaa raaxilati heshiisii korkeeda uu ku sugan yahay wa daafa macahu lmuslimuuna muslimiintiina waa la dawaafeen yarmuluuna xaalo ay ruclaynayaan xawla albeyti beytka hareerihiisa iyagoo ruclaynaya ramliga waxaa wen orod oo urugu isku dhowdhow yihiin tilaabta isku dhowdhow markaasuu la ordaana arrintaasna waxay ahayd dhoolatus gaalada lagu tusayo xoogga muslimiinta oo markay muslimiintu soo gelayeen ayaa kufaartu inta fadhiisteen buur korkeed oo la yidhaha qucayqicaan ay inta fadhiisteen oo dhanka waqooyi ka xigta waxa weeyaan kacbada ay yidhaahdeen niman waxa weeyaan duumadii madiina dilatay oo mayd camala aa soo gelaya aan fiirsanna daawana kaasaa nabigu yidhi inta idibaac samaydaan idibaac waa qofku inuu waxa weye ninka ragga kaliyaa sameeye ta go-a gacanta midigta hoosteeda geliyo garabka bidixdaa kor saaro marka go-i marku halkaan galo wax cimaamadan yarta amaan go weyn wey cududiiya waxa wey aad u ballaarana markaasu xoog u orda ha ila xoogaa laisku dilaa meesha mogta ha seefa laisku dilaa maahan xabaddan hunta marka muruqiyo xoog a muuqana marka markaasuu yidhi idinkoo saasa marka saddexda weliga hor orda weliba waa la khiyaana waxa la samaynaa ordkaa sida loo ordayo marka la marayo rukniga yamaaniga waxay masaajidkan hadda afar tiir ka soo dhig geeskaas waa tiir geeskaasna waa tiir kalena waa tiir kalena waa tiir kacbada waa saasoo kale kaasaa laga bilaabay xajir aswadki waa kaas kaasu ku kaasoo kale ku jira oo nuucaasoo kale dhinaca qorax ka soo baxa xiga halkaasuu ku jira xajir aswadku marka kaasay ka soo bilaabayaan waa ordayeen intaan kan markay marayaan waa ordayaan kan markay ku aadayeen waa ordayaan ila gaalada yaa dhankaan fadhida markay marka kaas yamaaniga ka gudbaan gaaladu ma arki karto masaajidka kacbadiya uga aadan muslimiinta waa nasana intaas tartiibay u soconaa markay xajrafadka kuwa ku jira marayaanay ord bilaabaya markaasay le ormaba daalina sidii weli u ordaayaan oo fiiri weli sidii u ordaayaan intaas waa waxa weeyaan waa soo nasanaya nabigaana sidaas amray sala allahu calayh wasalam nabigaa sidaas amray marka yarmuruuna xaalay ordayaan oo ruculaynayaan wey waa ruculaynayaan xawla albeyti beytka hareerihiisay ruculaynayaan kaashifiina xaalay bannaynayaan manaakibahum garbahooda alyumna ee midigta ah garbaha midigoo dhan waa bannaynayaan weliba maradiina hoosay ka gelinayaan kaashifiina xaalay bannaynayaan manaakibahum garbahooda alyumna midigta ah shacna alfutuwa arrinka dhallinyaranimada iyo walquwa dhalin arrinka xoog sidaasu waa sifada dhalinyaranimada iyo xoogga lagu yaqaan wa cabdulaahi bnu rawaaxa cabdullaahi bnu rawaaxa beena yaday rasuulillaah rasuulka ilaahay hortiisuu socdaa sala allahu calayh wasalam mutawashixan xaaluu garwaaxeedsan yahay bisayfi seef yaquulu wuxuu leeyahay khalluu bani lkufaari can sabiilihi khalluu fakullu lkhayri fii rasuulihi alyowma nadribkum calaa ta'wiilihi kama darabnaakum calaa tanziilihi darban yuziilu lhaama can maqiilihi wa yudhilu lkhaliila can khaliilihi uley markau dawaafayo gaalada halkaanay fadhidaan markaas wuxuu leeyahay khalluu baneeya beri lkufaar ilmaha gaaladay ilmaha gaaladay baneeya can sabiilihi nabiga waddadiisa baneeya khalluu baneeya fakulu lkhayra khayr oo dhan fii rasuulihi ilaahay rasuulkiisuu ku sugan yahaye alyowma maanta nadribkum waynan garaacaynaa calaa ta'wiilihi qur-aanka macnihiisaynu ku garaacayna ilaa qur-aankaa sheegaya mogta cumrade in la cumraysto qur-aankaa sheega marka waa macnihii oo lagu dhaqmayaan ina tusayna talbiyada iyo tawxiidka iyo camal kulli waa wixii qur-aanku sheegaya safa iyo marwaya in la dhex ordo iyo wixii o dhan qur-aankaa sheega macnihiisa maanta inu ku garaacaynaahe kaweli hadda waa gaalada heshiiska lala halahay ogow macnaheedu inuusan ahayn fiiri gaalka marka lala heshiiyo la isku dullayna maaha walaalow in la leeyaha waa walaalkeen ma aha gaalka xataa heshiiska aad leedihiin waxa weeyaan waa inuusan marna kaa dareemayn waxa weya kalgacalo kalgacalo ila dhexdiina maba taalma soo ma jeedid keliya waxayna ka dhexeeya inaadan dilayn inaadan gaadayn xataa hataad dabnaanka aragta diri maydid xataa inta usoo gurguuratid agtiisa maad maraydo ballanku waa ka baxay ku ordi maydid meeshaada adoo jooga ballanku hadduusan ka bixin adugu ha ka bixin hadduu ka baxana waa inaad markaas fambid ilayhim calaa sawaa aad tidhahdaa daydinka ballankii jabiya nama sugtaan nama sugtaan waa inaad tidhaahdaa marka laakiin kalgacalo kale iyo isjejebinu kuma jirto soo ma jeedid marka wuxuu yidhi maanta waxaan idinku garaacaynaa waxa weeyaan qur-aanka macnihiisii kamaa darabnaakum saan horay idinkugu garaacnay calaa tanziilihi soo dejintiisi horena waa idinkugu dillay soo dejintiisi oo anaga idinku nala dagaali jirnay darban garaacid aan idinku garaacnay hadda ka hor darbigaasoo yuziilu meesha ka suulinaya alhaama maskaxda can maqiilihi meesha uu yiilay madaxu meesha uu ku nasanaayey seef ka suulinayda garaacid ka suulinaa aan hadda ka hor idinku garacno runtiis waa tii beder madaxa looga guray wa yudhilu garaacid halmaansiinaya alkhaliila qofka saaxiibkaa can khaliilihi saaxiibkiisa uu jeclaa garaacid saaxiibku saaxiibkiis la halmaamo hadda ka hor waa idinku tunay yidhi taas oo waa tii la ogaa rag badanoo saaxiibadood yaalliin beled ayagoon dhihin war heel halkuu jiraa cararid inay maka ku galeen marka taasna xasuustu yidhi haddana macnihiisii dhegaysta wa kaana almushrikuuna gaaladu waxay ahaayeen jaalisiina kuwa fafadhiya calaa jabali qucayqicaan buurta magaceeda la yidhaha qucayqicaan oo ku taalla kacbada waqooyigeeda shamaaliya alkacba kacbada waqooyigeeday ku taalla waqad qaaluu waxay yidhahdeen mushrikiintu fii maa baynahum dhexdooda iskula hadleen ayagaa isla hadlay fii maa baynahum dhexdooda waxay yidhaahdeen innahu shaaniye yaqdamu calaykum waxaa iniin imaanaya wafdun wafdi wafdigaasoo qad wahanatum ay jilciday xuma yasriba duumadii madiina yafrib waa magacii hore oo madiina iska laheed duumadii ama xanuunkii madiina waxa weeyaan dad ay jilciday oo baaboon tabar lahayn aa'iniin imaanaya ay ku sheekaysteen falamaa ra'ow markay arkeen almuslimiina muslimiintii yarmuluuna xaalo ay ruclaynayaan qaaluu waxay yidhaahdeen haa-ulaa'i kuwaanu ajlado iyagaaba ka xoog badan min kada aw kada fardo iyo waxa weyaan cawl iyo garanuubba iyagaa ka dheeraya maxaa loo lahaa cuduraa jilciyey maxaa nimanka iska ordayey marna nasanayn innagaa tartiib la iskaga luudna markaan dawaafayne waaba yaabin ayagaaba ka xoog badan ay yidhaahdeen waxa weyan garanuub ama cawl iyagaa ka dheereeya qaal waxay dhahan haa-ulaa'i kuwaana ajladu ka xoog badan min kada wa kada shay hebel iyo shay hebel wa kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam amarahum mid amray saxaabada an yarmuluu inay rucleeyaanoo ordaan ramliga waa orodka tillaabooyinku isku dhowdhow yihiin fil ashwaadi wareegyaalka ashwaad waa jamcu shawdin shawdna waa wareega halkii marod soo wareegto waa halkii dawaaf fil ashwaadi wareegyaalka wareegyaalka ahalaaati oo saddexda ah wareegyaalka alulaa ee horeeya wuxuuna u amray nabigu liyaral mushrikuuna gaaladu inay arkaan quwata muslimiinta xooggooda taas waxay kutusaydaa dhoolatus xoogga gaalada in la tuso inay ka mid aheed nabi maxamed hadyigiisii sala allahu calay wasalam in muslimiintu xooggooda soo bixiyaan oo ay gaalada tusaan oo gaalada si loogu argagaxgeliyo oo ay muslimiinta uga cabsadaan inay hadyigii nabiga ka mid aheed ay kutusay sala allahu calayh wasalam ilaa maa bayna rukni lyamaaniyi tiirka yamaanigaa iyo walxajalabsada inta udhaxayda maahan inta kale inay ordaan u amro laakiin labadaas meelood ordi maayaan waa soconayan waa nasanaya labadaas meelood waxa weeyaan waa nasanayaan saasuu amray saas ayuu amray ilaa maa bayna rukni lyamaaniyi tiirka yamaaniga maahane iyo walxajarilaswadi dhagaxa madow inta udhaxayda fa inahu makaankaasu fa inahooda waxaad u celin baynka meesha udhaxayda labada tiir fainahu makaankaasu filjanuubi koofur ayuu jiraa iyaguna waqooyi gaaladay jiraan fii jihatin dhinac ayuu jiraa ka bedelo dhinacaasoo lam yakun aan ahaanin yaraahaan mid ay arkayaan almushrikuuna gaalada dhinacaytan gaaladu arkaynu ku jira halkaas labadaas tiir markay dhex marayaan ma arki karaan kacbadaa iskaga aadine kacbadu waa guri aad u dheer maahan masaajidkan gaaban oo kale aad u dheerta kacbadu soo ma jeedin sideed iyo toban dhudhunay jeeda aad u dheer marka halkaas markay marayaan marka uma jeedi karaan kacbadiyaa uga aadan intaasay soo nasanayaan markay xajradka soo dhaafi rabaanna oroday kusoo gelayaan markaasina oo ilaa wakti way ordayeen war dheere oo xoog badan ma badaalaayaan ay leeyiin falamaa faraqa markuu ka soo jeestay nabiga sala allahu calayhi wasalam min adawaafi dawaafkii saca nabigu waa orday bayna safa walmarwa safa iyo marwa dhexdeed dawaafkii markuu ka soo jeestay labadii ragca u tukaday ilaa laba ragca ku xigtee waa orday bayna safa walmarwa sabcata ashwaadin toddoba wareeg ayuu nabigu orday toddoba wareeg ayuu orday oo laakiin way kala duwan yihiin oo dawaafka meeshaad ka bilowo xajiraswadka markaa timaad aa koow laleey haddana markaad soo wareegta labo a laleey laakiin sacyigu saas maaha sacyiga buurta safaad ka ordi waa ka socone markaad maraydo xooga meesha waadiga hadda nalka cagaaran laga dhigay ad orde nalka kaleo cagaaran kaata aad socone marwo markaad tagto koow aad leedahay dad soo laabato meeshaad ka bilooba timaada labaad ba leeda xoogaa sacyigu saas uga duwany ila xoogaa dhulka la maraya ka dheer dhulkii hore marka toddoba wareeg ayuu orday nabiga sala allahu calayh wasalam uma naxara waa qalay nabigu hadyow hadyigiisii cinda almarwati buurta marwa agteeduu ku qalay wa xalaqa nabigu waa xiiray reesow madaxiisa cumrada acmaasheeduna waaba intaas acmaasha dhan oo cumrada waa intaas hadyigu weliba wa iska sada waa iska tadawuc waajib kuma aha qofka muctamirka ah ee aan isagu sanadaas xajinayn khalaas waaba intaas acmaasha cumradu waad soo xiran waad soo talbiyeysa masaajidkaad imaan toddoba gooraad dawaafin laba ragcaad tukani sacyigii toddoba gooraad ordin tintaad xirane khalaas cumro waa intaas cumro waaba intaas marka hadyigu waa iska tadawuc iyo sunna nabigu samaynaa sala allahu calayh wasalam markaa nabigu waa qalay hadyigiisii buurta marwa agteeduu ku qalay wa xalaqa waana xiray ra'saw madaxiisa wakadalika sidaasoo kale facala almuslimiuna muslimiintiina sameeyeen uma bacaa nabigu waa diray rijaalan rag raggaasoo min asaxaabati saxaabada ka mid ah ilaa batni yajaj waadigii oo waxa weeye yajaj ayaa nabigu u diray waa meesha hubka looga soo tegey iyo labada boqoloo saxaabi markaasuu isoo bedela ha cumraysteen ayaguy ee idinku waardiyey marka badnu yajaj ayuu nabigu u diray muxuu u diray liyakuunuu inay ahaadaan raggaasu cala silaaxi hubka dushiisa kuwa waardiyeeya waya'tiya ayna yimaadaan man baqiya dadka haray hunaaka halkaas ku haray oo min asaxaabati saxaabada ah oo fa yu-adduuna ay gutaan nusakahum camalkooda ay gutaan nusaga waa cibaadada waxaana loola jeeda acmaasha gaar ahaan waxa loo isticmaalay xajka iyo cumrada nusug wa aqaama waa nagaaday nabigu bimakata makuu ku nagaaday maalinkii koobaad uu soo galay nabigu waa cumraysa waan xalaal noqday cumradu waxaa dhacda ayada dhanba inaysan saddex saac iyo wax la mida kugu ka badan kugu qaadan mar haddaad timaado masaajid ayada dhanba intaad ku dhammaheed saddex sa afar sac inaad ku dhammaydaad arkab haddaad xataa si fiican oo oo tartiiba iskaga gudato tartiibasa iskaga gudato afar saac saddex sac inaad ku dhammayda khalaas marka gelinkii uu yimidba maalinkii waa dhammaystay cumradii cumradii waa dhammaystay wa aqaama nabigu wuxuu ku nagaaday bimakata alaaata ayaami saddex maalmood heshiiskana saasaa gaalada sanadii hore lala galay ilaa meesha ayagaa haysteen in saddex maalmood ay joogi karaan nabiga i saxaabadu tazawaja nabigu waa guursaday khilaalahaa saddexda maalmood dhexdooda maymuunata bint alxaari alhilaaliya maymuuna bint alxaari alhilaaliya gabadhaasuu guursaday marka masale aad u muhiimo halkaan uga hadlayaho masaladaas waxay tahay saxiixu lbukhaari iyo muslim waxaa ku ku sugan min xadiidi cabdillaahi bni cabaas inuu yidhi nabigu maymuuno wuxuu guursaday isagoo muxrim ah xadiista saxiixana waxaa ku sugan muxrimku wax ma guursan karo marka waxa weeyaan sida sawaabka waxay tahay isagoo muxrima ma guursan ee inta acmaashii dhammaystay oo xalaal noqday markaasuu guursaday maymuuna bint alxaari oo waxa weeyaan cabdullahi bni cabaas habaryartiisa wa kaanat maymuuna waxay ahayd zawjata sayidi shuhadaa sayidu shuhadaa zawjadiisii weeye xamsata ibni cabdilmualib nabiga adeerkiis xamsa ibni cabdilmualib waxa weeye zawjadiisii weeye marka xamsana waxa weye dagaalkii uxud waa kii ku shahiiday wa khaalat ibni cabaas waana cabdullahi bni cabaas habaryartiis cabdullaahi bni cabaas waxa weyn habaryartiis weeye falamaa balaqadhaa markay soo gaartay maymuuna alkhidbatu doonista nabigu doonayo wakalad waxay wakiilatay amraha arrinkeed waxay u wakiilatay ila alcabaas cabaas ibni cabdilmualib fazawajahaa wuu u guuriyey maymuuna alcabaasu cabaas binabiyi nabigu u guuriyey sala allahu calayhi wasalam walxaal ayuu u guriyey huwa nabigu xalaalo uu yahay waana sidaas maxaa saxiix muslimka ku taallaa maymuuna ayada weeye gabadhii la guursaday ayada arrinteeda u ogaal badan nabigu xalaalu ahayay tir marka u guursanayay aniga abiraafic oo ah safiirkii nabiga iyo udhexeeyey maymuuna oo nabigu dirsadayna annagaa ogu xihay nabigu xalaal u ah marku guursanayay idan marka waxay hahdeen cabdullahi bni cabaas ayaa wahmiyey sida uu yidhi saciid ibn musayib ee waxa way nabiga isagoo muxrim ah ma guursan maymuuna ee waxaa ismoodsiiyey cabdullaahi bnu cabaas radia allahu tacaala canhu sida sawaabkaa waa in maymuuna waxa weye nabigu markuu guursanaya uu xalaal ahaa sida iyaduba sheegtay oona uu sheegay abu raafic oo ah safiirkii udhexeeyo arrintaba u kala qaadayay sidaas wey sida sawaabka ah fainahu nabigu ictamara waa cumraystay awala maa dakala markuu soo galo ugu horreeyey makata uma xalla waa xalaal noqday marka markuu yimidba waaba cumraystayba marka see u noqonaya muxrim fa baqiya nabigu waa baaqi noqday xalaalan xalaal xaaluu yahay wa fii sabiixati yowmi raabic maalintii afraad subaxeedii haadara rasuululahi rasuulka alle waa ka baxay sala allahu calay waslam makata maka maalintii afraad subaxdeediiyuu ka baxay maka raajican xaaluu yahay mid u laabanaya ila almadiinati madiina falamaa balaqa markuu gaaray sarifa sarifa nabigu markuu gaaray calaa bucdi tiscati amyaalin sagaal mayl meel ka fog min makata maka nazala bihaa nabigu halkaasuu degay waa degay wa aqaama waana ku nagaaday wa hunaaka halkaas azufad loo aroosiyey ilayhi nabiga maymuuna maymina maymuuna bint alxaaris radia allaahu tacaala canhaa halkaasaa loogu aroosiyey fa banaa bihaa halkaasuu ku dhistay nabigu sala allahu calayh wasalam uma caada kadib uu noqday ila lmadiinati madiina farixan xaaluu yahay mid faraxsan masruuran xaaluu yahay mid lagu farxadgeliyey bimaa kii xabahullahu ilaahay uu siiyey oo min tasdiiqi ru'yaahu ru'yadiisii rumaynta loo rumeeyey ah waxa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam sanadii lixaad ayuu wuxuu ku ru'yooday asagoo beydka alla tegey oo dawaafay oo tintii waxa weeyaan xiiranaya oo waxa weya saxaabadii gabal xiiranayaan oo gabal waxa weyn gaabsanayaan markaasuu yidhi nakeena marka cumraysayna sanadii lixaad marka waa kii laga soo celiyey heshiiskii sulxulxudaybi waa kii dhacay markii la soo laabtay waa kii cumar yidhi rasuulka allow sabanama aadan dhihin waxaan ku riyooday ayadoo waxa weeyaan aan beydka alle galay oo aan dawaafay oo aan cumraystay oo waxa weya waa kaasatintii xiiranaayo markaasuu ku idhiye miyaanku idhi waa sanadaan sanadaanay dhace miyaanku idhi markaasuu yidhi maya nama aadan dhihin khalaas waa hubaa ina dhacay marka sanadaas dambe ilaahay ru'yadiis u gumayay nabiga sala allahu calayh wasalam marka aad ugu farxay marka iyadoo xaramkii gaalo haysato inuu ku cibaadaystay oo cumradii ku gutay oo ru'yadiisi ilaahay u rumeeyey farixan xaalu yahay midkii faracsan masruuran xaalu yahay mid lagu farxad geliyey bimaa kii xabaahullahu alla siiyo min tasdiiqi ru'yaahu ru'yadiisi oo loo rumeeyey ah wa sharafahu ilaahay uu ku sharfay biawaafi beyti beytkiisa inuu dawaafay wa min cajiibi qadar illah ilaahay qadarkiisa waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a marka ana maymuuna radia allahu canha maymuuna bint alxaariif oo waxa weeyaan sarifa uu nabigu ku aroosay lamaa tuufiyad markii la oobsaday kaanad waxay ku sugnayd bisarif ayadoo sarifo joogta amowti ugu yimi fa dufinat hunaaka halkaasa lagu aasay mana deganaa jirin meesha halkaas ayadoo joogta mawtka ugu yimid khalaas ayadiia lagu aasay haddana bartii waxa weeyaan lagu aroosay wa bacda rujuuci nabiga laabashadiisii ka gadaal sala allahu calayhi wasalam min cumrati alqadaa uu ka laabtay arsala nabigu wuxuu diray ciddata saraaya dhowr ilaalo ilaa jihaatin dhinacyaalu u kala diray dhinacyaalkaasoo mutacadidatin dhowr ah dhowr jiho uu u kala diray ahamuhaa sarayaadkaas kuwa ugu muhiimsanu waa sariyatu mu'tata uma sariyatu daati salaasil labadaasa ugu muhiimsaneed sariyada koobaad waxay ahayd mu'ta midda labaadna waxay ahayd sariyatu daati salaasil labadaasa ugu muhiimsanaa mu'ta macrakatu mu'ta meesha mu'ta la yidhaahdo dagaalkii ka dhacay mu'ta waa tuulo oo wadankan hadda urdun la yidhaahdo berigiisa ku taalla hadda wadankan urdun la yidhahdo berigiisa ayay ku taallaa berigiisa ayay ku taallaa magaala la yidhahdo karki ay dhanka koonfure koob iyo toban kilomitr ka xigtaa macaalimu alathariya kitaabka la yidhahdo sidaas u caddaynaya marka muuta oo hadda wadankan urdun la yidhahdo ku taallo dhankiisa qorax ka soo bax meeshaas dagaalkii ka dhacay wey macrakatu mu'ta jumaad alula sanata athaamin alhijriya bisha jumaad alula sanadii sideedaad ee hijriyada sadaqa waxaa noo soo hormar uli shiiku fii dikri kutubi rasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam warqadihii uu diray markaan sheegaynay ilalmuluuki boqoradana uu u diray sadaqa waxaa noogu soo hormaray fii dikri kutubi rasuulillaah rasuulka ilaahay warqadihii uu diray sheegidiisa sala allahu calayhi wasalam ilalmuluuki boqorada uu diray iyo wal umaraai amiiryaalka boqorku waa midka weyn oo waxa weeyaan keligiis isagu madax bannaan oon cid kale hoos imaan melig amiirkuna waa boqorkaas weyn mid hoos yimaado asagna beled iyo xoogaa haysta magaalo ama meeloo haysta kaasa amiir ka dhiga meesha u dhiibtay marka amiirkaa hooseeya marka boqorada iyo amiiryaalku u diray waxaa noogu soo hormaray marka waraqadahaas ana shuraxbiil ninka magaciisa la yidhahdo shuraxbiil ibni camrin alkhasaani ninkaas kaana inuu ahaa qad qatala mid dilay alxaaris ibni cumayr saxaabigii jaliilkaa la dhihi jiray alxaaris ibni cumayr radia allaahu canhu saxaabigaasoo xaamila kitaabi rasuulillaah rasuulka ilaahay warqadiisa ninkii siday ahaa sala allahu calayh wasalam oo u siday ilaa cadiimi busra magaalada busra la yidhahdo ninkii ugu sarreeyey wa kaana daalika dilkaas wuxuu ahaa bimansilati iclaani alxarbi dagaal la iclaaniyey oo kale waxa weeyaan ergey in la dilo ama safiir la dilaa waxay ka dhigan tahay dagaal la iclaamiyey dagaal inaad ku dhawaaqday ka dhiganta maxaa yaele waa arrin mamnuuc arrin mamnuuca wey marka waxay ka dhigan tahay dagaal la iclaanshay falamaa balaqa markuu soo gaaray daalika dilkaasuu rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam ishtadda waa waa ku adkaaday dilkaasu caleyhi nabiga aad ugu adkaaday si xun oo waxa weeyaan ayaa loola dhaqmay rasuulkiisii si xun ayaa loola dhaqmay oo rasuulla dilaa wax la yaqaan maahayn gaal iyo muslimiintu lama oqoon marka aaday arrintaas ugu adkaatay nabiga fajahaza wuxuu diyaariyey nabigu jeyshan ciidan ciidankaasoo qiwaamu qadarkiisu alaaatu aalaafin muqaatil saddex kun oo dagaalyahan u yahay ilaaladaasu diray saddex kun oo dagaalyahan ilaalo ka kooban ayuu diray nabigu sala allahu calayh wasalam ciidankaasuu diray wa amara wuxuu amiir uga dhigay calayhim korkooda zayd bna xaarisa zayd bnu xaarisa zayd bnu xaarisa ayuu amiir uga dhigay wa qaala nabigu wuxuu yidhi in qutila haddii la dilo zaydun fiiri zayd haddii la dilo fa jacfaruun macnaheedu waxa weeye falamiiru jacfaruun amiir waxaa ciidanka u ah jacfar ibnu abi aalib di zayd waxa weyan xaarisa la dilo wa in qutila jacfar haddii la dilo wa in qutila jacfarun jacfar haddii la dilana fa cabdullaahi bnu rawaaxa falamiiru amiirku cabdullaahi bnu rawaaxata weeye imaam bukhaari saxiixiisa ku wariyey imaam bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey sidaas nabigu u kala ratibay sal allahu calay wasalam wacaqada nabigu waa xihay liwaaan calan calankaasoo abyada cad calan cad ayuu u xihay nabigu calankaas xamalahu calankaasoo xamalahu u qaaday zayd bnu xaarisa zayd bnu xaarisa ayaa qaaday oo ah amiirka ciidanka amiirka ciidanka ayaa raayada qaaday wa awsaahum wuxuu nabigu u dardaarmay ciidankaas an ya'tuu inay tagaan maqtala alxaaris ibni cumayr saxaabigii jaliilkaha meeshii lagu dilay maqtalku waa mawdiculqatl bartii lagu dilay tawi saa usii socotaan meeshii lagu dilay waa inaad tagtaan nabigu wuxuu u dardaarmay an ya'tuu inay tagaan maqtala alxaaris ibni cumayr wa an yadcuu iyo inay u yeeraan man dadka hunaaka halkaas ku sugan ila alislaami fiiri waa nimankii rasuulka nabiga dilay sala allahu calay waslm ergeygii rasuulka nimankii dilay markii meesha aad tagtaan nabig wuxuu diinta ugu yeedhay taas maxay ku tusaydaa muhiimadda rasuulka waxay tahay dadka naar in laga badbaadiyo oo inta diinka loogu yeedho ay diintaas qaataan oo naar ka badbaadaan muhiimaddu maaha in la dilo marka la dilayo diinta allaa laga horwareejina xal kalaa la waayey iyagoo rasuulkii dilay macnaha waa ergegii ergegaa rasuul la yidhaha carabiga ergegii rasuulka iyagiioo dilay uu haddana nabigu wuxuu le markaad tagtaan dagaal ha ku bilaabinina maxaa yeelay intiqaam nafsiya maaha naftaada ciilka ku jira inuu baabao taas baad u dagaalantaa ku dhammaa keliya waa inaad u dagaalantaa litakuuna kalimatullahi hiy alxilya waxa diinka alle ku kor noqonaya waxaa ugu horreeya dadkan inay inta gaalnimo ka tagaan islaamaan dadkan inay inta gaalnimada ka tagaan islaamaan oo aad naar ka inqaadido marka aad tagtaan horta ugu baaqu yidhi diinta dagaalka ku bilaabinine fa in adow hadday marka diidaan qaataluuh fain abow hadday diidaan qaataluuhum waa la dagaalamayaan marka fain abow hadday diidaan qaataluuhum way la dagaalamayaan saasuu amra oo u dardaarma wa qaala nabig wuxu uhi uqzuu duula bismi llahi ilahay magaciisa ku duula ilaahay kaalmaysta awooddiina yaysan in cajab gelin xoogaad tababar fiicanaad haysataan xoogaad leedihiin ciidankaa maanta badan hubkaa badan waxaasoo dhan ha ku xisaabtaminina ilaahay weynaa kaalmaysta waa kow fii sabiil illaah waa masalada labaadoo muhiimkaa ilaahay jidkiisa ku dagaalama oo waxa weeyaan maqsadkiinu wax kale yuu noqon ciil iska dhici ah yuu noqon wadaniyad yuu noqon aada hanti soo heshid yuu noqon kaliya ha noqdo litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa tawxiidku ha kor noqdo shirkiga kufrigu ha baabo ikhlaas weeye masaladaasi ikhlaas masalada hore waxay tahay tawakul cala allah cidda aad ku tiirsanayda alle inay noqoto masalada dambena waa ikhlaas inaad ku dagaalanto marka fii sabiililahi jidka alle ku dagaalama haddana taana waa dadkii lala dagaalamaya qaatilu man kafara billaah dadka ilaahay ku kufriyin la dagaalama oo ciddaad dagaalka ku qaadaydaan waa inay noqotaa kuwa alle ku kufriyey laa taqdiruu ballan ha ka bixinina oo ha dhagrinina daad dagaalkii tale waa ku badbaadinahay soo dhiib markuu ku yimaado gowracdo weeye dhagarta xaaraan wey ma banaana weligaasa tira xataa sharcigana waxaan ku banaanayn hadduu ku yidhahdo waa isdhiibahay diinka islaamka migu xukumi waxaa leeda kugu xukumi ma anaa ku xukumaya ma banaana nabig waa diiday sababtaa waxaa dhacda inta inta ila diinullahi kugu xukuma ballan ka qaado markaad xukumayda inaad xukunka qalado oo diinka alle adan waafaqin markuu ku yidhahdo diinta islaamka aan isku dhiibahay migu xukuma waxaa leeda maya waa ku xukminahay soo dhiib markuu isdhiibo diinka islaamka ad ku dadaale marka adugu inaad waafaqdo maana hawadaada inaad aadaydo laakiin ballan ma gelini maogta haddaad marka dadaashood asiibtana hadde waa laba ajir haddaad gabtana waxaa dhacda ilahi ajir inu kusi hadaad ehelkeed ahed ood awal ijtihaad ehel u ahed so uma jeedin marka waxa weeyaan waa dhagaroo dhan inaad iska ilaalidaa la raba oodan waxba ku xariirsan maxaa yaele allaad adigu ciidankiisa ta jundullahina taa la raba jundullahina been iyo khiyaano kuma shaqeeyaan marka laa taqdiru ballankaa ka bixinina ta ballan la gashaan walaa tahulluu haniimadana ha qiyaaninina hadaad gaaladii jabidaanoo qaniime ka heshaan ayadoon qaniimada la qaybin yaan qof gooni u isticmaali wax uga bannaan waxa laarkaa cunto bisil di ciidanku gaajoon yahay cunto bisil la furto iyadoon la qaybinaan qofku cuni karo laakiin wax kale ma yada haddii kabtu kaa gooda kab ma gala shakarka kabta ma gasho karti haday kabu kaa goodo ilaa la qaybiyo kaba oo qaniimadaan la qaybiyo wax yar iyo wax weyn kama isticmaali karti calaa kulli xaal cirbad ba allah ka dhigay cirbad saas cirbada macno male ma dhigi karti jeebka gasho qaniimada waa inaad maaqiyaani walaa taqulluu aniidaha haniimada ha qiyaaninina walaa taqtuluu waliidan caruur saqiira ha dilinina gaal gaalada carruurtooda saqiiradaa ha dilinina walaa mra'atan islaam gaaladana ha dilinina waxaa shardi ay yidhahdaan culamadu islaamta gaalada marka la dilay waa markiisaan dagaalamayn laakiin hadday dagaal ku jirto ay askariya tahay cadow bay ka mid tahay laakiin islaan aan dagaalamayn waa mamnuuc in la dila waa mamnuuc walaa kabiiran faaniyan oday duqooday oo dhammaadayna ha dilimina oday aan talana baxayn xoogna aan baxayn oo iska tacbaanay oo duqoobayo meel ku dhacay haad iska raacine tagyoge iska daayo walaa muncazilan mid fogaado dadka ka soocmay bisawmacatin mawlac suufiyeed u soocmay oo kiniisadiisa iskaga jiro baadariina ha dilinin baadari aan dagaal iyo siyaasad iyo midna ku jirin mawliciisu iska fadhiya meeshaasu iska fadhiya waxba ha dilinin dagaal kuma jiro waxba kuma jiro isago walaa taqdacuu naqlan geedtimireed ha jarinina walaa shajaratan geed kalena ha jarinina walaa tahdimu binaaan dhismina ha duminina laakiin xadiiska intaas dhan waa daciif xadiidkan bayhaqiya wariyey waana daciif xadiidka saxiixa saxiixmuslimku ku sugan yahi xadiidka saxiixmuslimka waxaa ku sugan waxay ahayd kaana rasuululaahi sala allahu calayh wasalam idaa amara amiira markuu amiir ciidan amiir uga dhigo calaa jeyshi ow sariyatin ama ilaalo owsaahu waa u dardaarmi jiray fii khaasatii gaar ahaantiisa waxa weeyaan bitaqwa allah waman macahu min almuslimiina khayra dadka la socdana oo muslimiintaana khayr in u sameey u dardaarmi jiray uma qaala markaasuu nabigu dhihi jiray uqsuu duula bismi illaahi magaca alle ku duula oo alla kaashada fii sabiilah jidka alle ku duula oo ikhlaas ku duula qaatiluu man kafara bilaahi dadka alle ku kufriyey la dagaalama uqsuu duula walaa taqulluu qaniimada ha qiyaaninina walaa taqdiruu ballan ha uga bixinina cid aad la gashaan walaa tumailuu gaalada ha googoynina markaad disho ka gadaan indheha ka bixido waxa weeyaan oo aad maydkii silcido xaaraan wey islaamku ma ogola markaad disho ka marka hor dilayda si aad rabtaad u dili laakiin waa markaad qabato ka gadaal gaaladu say samayn jireen indhaha ay ka bixiyaan inta dilaaciyaan beerka soo bixin jireen gaalada ha samaynina xadiis saxiix muslim saasuu nabigu leeyay sala allahu alay wasalam inaad silac u googoydo walaa taqtuluu waliidan waxa weeyaan caruur saqiirana ha dilinina caruur saqiirana oo gaalada caruurtooda ha dilimina haddii saxiixa kaleeto kusugan tahay inaan gabadhana la dilin laakiin xadiiskan uu matniga ku sheegay bayhaqiyaa wariyey sanad daciifuuna ku wariyey sanad daciifa ayuu ku wariyey ka kaas muslim inuu wariyaa ka fiicneen inuu soo qaataan rabaa kaas muslim inuu soo qaato ayaa ka wanaagsan wa washayaca waa sii dhoweeyey nabigu aljeysha ciidankii ilaa haniyat lwadaac ilaa laga gaaro buurta la ydha wadada la ydhaha haniyat lwadaac taniyadu waa wadada buurta dhex marta wa shayaca waa dhoweeyey nabigu aljeysha ciidankii ilaa haniyati lwadaac intii laga gaaro uma wadacow kadibna waa sagootiyey halkaasta ugu dadaarmay uu sagootiyo diray fa saara aljeyshu ciidankii waa socdeen xataa nazala ilaa u ciidankii degay macaan meesha magaceeda lahaa macaan oo januub alurdun ah koonfurta wadanka urdun la yhaha meeshan ku taalla wadanka urdun la yhaha koonfurtiisa meel ku taalla weeye macaantu fa balaqahum waxaa soo gaaray muslimiintii anna hiraqla hiraqla boqorkii oo dhammayo rumaanka naasilun inuu soo degay bima'aabin meesha la ydhaha ma'aab ma'aabna waa sharqiya alurdun urdun waxa weeyaan qorax ka soo bax barigeeda waxaa dhulka dhamoo dagaalkaanu ka dhacayaa urdun ah marka sharqiya alurdun weeye ma'aabtu fii mi'ati alfin min arum boqol kun oo ruumaanhuna wata oo dawladii ciidanka adduunka ugu weyneed boqol kun uu wataa meeshaana waxuu wataa waxa wey saxaabigaanu saddex kun saddex kun baa adugu boqol kun u qayb imsaa kusoo aadayd halka iskri ma soddona kiilo ku su-aada mase ka badan ya soddon iyo saddex ku su-aadeen laa xawla walaa quwata kabar hadda mana aan inta fogeyso toddobada fogeysato aa ka la soo ridi maydide soddonkooda dhex istaaga iska dhicina mogta aa ka waaba dhici kartaa soddon inaad kula dagaalantay mogta hadda mogta hadda geesnimo uun baana dagaalku iska inta dabada fogeystuu rida laakiin meeshaas seefan holcayda aa wejigaaga lala imaana waana soddonin oo dhinacyada kaa taagan soo ma jeedid marka geesinimo waagaasa jir geesinimo waagaasa jir marka waxa weeyaan boqol kun uu wata halin markuu boqolkii kun keensaday wandama waxaa ku biiray ilayhim gaaladii nasaarada min mutanasiri lcarab carabta kuwii kirishtaanoobay miata alfin boqol kun oo kale boqol kun oo carabtii nasaarada noqotaa ku darantay laba boqoloo kun ay noqday ayaguna waa saddex kun muslimiintuna waa saddex kun muslimiintuna waa saddex kun marka kiiba un lixdan ka badana kusoo aadaysa wandama yaha lixdan iyo lix miya bal ka war kiiba intaasoo kusoo aadaysa oo dhexdaad ka istaagaysa oga wada fogaan ma karti waa laysoo istaaga marka fatashaawaruu khalaas marka sida sifada mu'miniinta ilaahay ku tilmaamay waxay tahay wa amruhum shuuraa baynahum nabigana ilah wuxu uhi washaawirun fi lamr arrintaasoo kale culaysa mar hadday timaado waa in la wada tashadaa amiirkii marka waa iskugu yeeray ciidankii muslimiinta maxaan samaynaa ma nabigiiyan gurmad ka dalbanaa ma iska galnaa saddexdayda kun saan samaynaa shuuraa la iskugu yimi fatashaawaruu way wada tashadeen leylatayni laba habeena taladaasu socotay waxay ka tashanayeen hal yaktubuuna dalika arrinkaas inay u qoraan ilaa rasuulilahi sala allahu calayh wasalam oo wayatlubuuna minhu rasuulka ka dalbadaan almadada gurmad aye madad caawa baro madad madad waa maxay gurmad madad yaa jaylaani madad yaa jaylaani macnaheed waa maxay jaylaanio iisoo gurmo wey jaylaaniyo iisoo gurmo waxa weeyaan qaara iska caamaho shirkigana u dooban waxba garanaya waxay ihahdeen shaylilaah yaa maba ahanba shirkiye ha ha waxa weeyaan shaylilaah waa shay jaylaani waa shay ilaahay wayay yidhahdeen macnaheedu maba ahan yaa ku yidhi waa shay ilaahay ma ahan macnaheedu habraha masaarida hadda markay tuugsanayaan shay lilaah ay yidhahdeen macnaheedu waa maxay acdinii shay-an lilaah wey marka shaylilaah marka sheikh la leeyahay shaylilaah macnaheeda waa maxay shiika qabriga ku aasanow shay isii ilahay dartiis isii way shay ilaahay dartiis isii way madedna waxa weya gurmad keen waa soo dir gurmad marka waa inaad taqaanaa maded wuxuu yahay marka inay maded dalbadaan koo taas waa talo iyo maxaa garab yaalla am yuqdimu inay galaan calaa xarbi dagaalka inay saddexdooda kun ku galaan ta rabbigooda tala saartaan labadaas iyo inay rab inta tala saartaan gurmad dalbadaan mar walba rabbooda tala saarana labadaasaa laga tashana fashajacahum waxaa dhiiri geliyey oo geesinimo geliyey ibnu rawaaxa cabdullahi ibnu rawaaxa wuxuu ku geesinimo geliyey biana aladii midka takrahuunahu aada nacaydaan hiyo shahaadatu weyu war had ciidanku waa naga badayna waana laynayaan soo maaha hadda waxaan raadayna sooyada maaha inayna laayaanba ha waxaan nacaynaa waa shahaadadii oo waxaan raadayna usoo baxnay saasuu ku yidhi war waxa aad nacaydaan waa waxaan raadaynay saasuu ku yidhi biana aladii shayga takrahuunahu aada nacaydaan wahiya shahaadatu waa shahaadadiiye inamaa wax kale maahan kharajtum waa soo baxdeen tatlubuunahu xaalaad raadayda waxa aad maanta kahanaydaan waa waxaad u soo baxdeen wa naxnu annagu fiiri hadalkan marka qiimihiisa maa nuqaatilu kuma dagaalanno bicadadin tiro walaa quwatin xoog walaa kasratin tiro inamaa wax kale maaha nuqaatilu waa dagaalanaa bi hada diini diintaas aladii diinkaasaan ku dagaalanaa akramana allahu ilaahay nagu karaamee bihi diinka annaga kuma xisaabtano tiro waxa weeyaan xoog waxaan ku dagaalamaynaa mabda'a aan wadanaa ah diin ilaah raalli ka yahay taasaan nusrada ilahay ku rabnaa taas marka waa inaysan qofka maskaxdiis ka bixin waxa weeyaan gaaladu makri iyo been iyo khiyaano iyo sirqool ayagu iyo xoog iyo dhaqaalo iyo hub intaasay ku xisaabtamayaan ku xisaabtamayaan alla idiin gargaaray soo ma jeedid adiga wixii aad awoodo huba waa inaad diyaarsato waaciduu lahum ma sadactum min quwa wa min ribaad اlkhayr waxaad awoodal oo huba waa diyaarinay la kala harmaydin waa amar ilaahay laakiin waxa aad ku xisaabtamayda ee nusrada aad ka sugayda hubkaaga maaha maahan dagaal kasaad u taqaan farsamadaada waa allah rablcaalamiin haddaad arrintu saas tahay waxay kugu keenaydaa macaasida ilaah caasinta inaad uga fogaato sida ugu daran mar haddaad ilahayna gargaar ka rabto daacada ilaahayna aad u badsad sida ugu daran idan marka ciidanka mujaahidiinta ee ilaahay u dagaalamayaa waa inay yihiin dadka ugu fog dadka macaasida beenta khiyaanada xaaraam cunidda dhiigga muslimka shirkiga bidacda kulli waa inay dadka ugu fog dadka noqdaan haddana daacada salaada iyo adkaarta qur-aan akhriska waxa weeyaan alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar waa inay noqdaan dadka ugu badan oo ugu sarreeya xagga daacada si ay ehel ugu noqdaan ilahay ugu gargaaro waa arrin muhiim fiiriya wuxuu yidhi wa naxnu annagu maa nuqaatilu ku dagaalami mayno bicadadin tiro walaa quwatin xoog ku dagaalami mayno walaa karatin tira ku dagaalami mayno inamaa wax kale maaha nuqaatil waa dagaalaman bi hada diini diinkaasaan ku dagaalamayna alladii diinka akramana allahu ilahay nagu karaamay bihi diinka wamaa hiya arrintuna ma ahan yidha dagaalka haddaan galno ilaa ixda alxusnayeyn labadii wanaagga badnaa middood maahane qul hal tarabasuna binaa ilaa ixda alxusnayeyn waa aayadda qur-aan annaga dagaalka haddaan galno labadii wanaagga badnaa middood unbaan la kulmaynaa ima duhuur guul inaan helno un annagu adkaano ima duhuur adkaansho wa ima shahaada labadaasaan mid helaynaa marna khasaari mayno mar haddaad dariiqii saxdaa ku socoto khasaara adiga kuuma taallo dagaalka fa qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii kale sadaqa run uu sheegay cabdullahi ibnu rawaaxa sadaqa run uu sheegay wallaahi allaan ku dharanay ibnu rawaaxa fataqadamuu horay u socdeen wanazaluu waxay degeen bimu'ta tuuladii mu'tay degeen mu'tadii ayay degeen mu'ta ayay degeen wa tacaba'uu waa diyaargaroobeen wa tahaya-uu waa diyaargaroobeen tacabaa waa iscabeeyeen qorigiyaa la cabeeyso lama yidhaahdo tacabaa waa cabayn waa diyaarin wey waa isdiyaariyeen wey wa tacaba'uu way isdiyaariyeen wa tahaya-uu way diyaargaroobeen lilqitaali dagaalay u diyaargaroobeen wadaarad waxaa wareegtoo dhacday macrakatun dagaal dagaalku caniifatun adag dagaal aad u adag aa labadii boqoloo kun iyo saddexdii kun dhex martay oo muwaajahaaho barqadi laiska soo horjeedo dagaalkaasaa dhacay dagaalkaasoo caniifatun adag wa rahiibatun laga argagaxo mid laga argagaxo laga cabsado wa cajiibatun mid la yaab leh cajiibadaasoo fii taariikhi lbashar banu aadanka taariikhdiisa dhexdeeda dhacday taariikhulbashar waxyaalihii dhacay kuwa cajiibka badna ay ahaayeen laba boqoloo kun oo saddex kun ka soo horjeedo barqadiina banaanka la iskaga hor yimid alaaatu alaaf waa saddex kun alaaatu alaafin muqaatil waa saddex kun oo dagaalyahaan oo yuwaajihuuna ka hortegaya jeyshan ciidan ciidankaasoo caramraman fara badan ciidankaasoo miatay alfin laba boqoloo kun ah wayasmuduuna waxayna istaagayaan fii weji wejigiisa toosay u hor istaagayaan maaha koraa laska tuuriyeyna toos ayay u hor istaagayaan wa haadalkamu cadadkan cadadkan alhaa-ilu faraha badan cadadkaasoo min almudajajiina kuwa lagu daboolay a bisilaaxi hub haddana maahan dad sacboolaya dhammaan waa hubaysan yihin labada qolo waxa weeyaan waxaa lagu daboolay hub yahjumu waa soo weeraraa cadadkaasu calayhim saddexda kun labada boqoloo kun weeraray soo qaadayaan duula nahaari maalinkoo dhan waagu u baryay ilaa qoraxdu ay ka dhacdo weeraray wadaan labadaas boqoloo kun wayafkidu wuxuu weynaa ciidankii farabadnaaha kaiiran in badanoo min abnaa'ihi wiilashiisii ka mid ah wa abdaalihi geesiyaalkiisa ka mid ah wuxuu maqribkii laabanaa isagoo goobta ku waayey in badanoo wiilashiisii geesiyaalkaha uu laabanaa markaasuu leeya bal subaxdan ku rogaal celin walaa yanjaxu ku guulaysanna ciidanka intaas la egu fii daxrihim ina inuu cayriyo muslimiinta inuu meesha ka cayriyo marna ku guulaysama akhada raayat almuslimiin akhada waxaa qaaday raayat almuslimiin calankii muslimiintaoo lagu dagaalamayey zayd bnu xaarisa faqaatala waa dagaalamay wa qaatala mar kaluu dagaalamay uma qaatala haddana waa dagaalamay wa qaatala waa sii dagaalamay xataa shaada ilaa uu ku orday fii rimaaxil qowm qoomka warmahooda dhexdooda ilaa uu ku orday weerar isagaaba weerar qaadayba isagaaba weeraraaba maahan difaac hataa xataa shaada ilaa uu orday fii rimaaxil qowmi qoomka warmahoodii uu ku dhex orday oo waqara uu dhacay shahiidan xaaliya mid shahiiday fii sabiili rabbi rabbigiis waddadiisi ku shahiiday uma akhada raayata calankii waxaa qaaday jacfar bnu abi aalib jacfar bnu abi aalib ayaa qaaday sidii nabigu u tartiibiyey sala allahu calayh wasalam faqaatala waa dagaalamay wa qaatala waa dagaalamay xataa idaa arhaqahu lqitaalu dagaalkii markuu ku cuslaaday markuu dagaalkii ku cuslaaday iqtaxama waa iska tuuray can farasii faraskiisii ashaqraa'i ee waxa weeyaan jaallaha aheed shaqraaga waxaa la yidhaahdaa midabka gaduudka iyo boorka isku daran shayga boorka iyo gaduud marka la isdhexgeliya la yidhaha shaqraa waa midabkii faraska marka faraskiisii iska tuuray wa caqaraha isagaa faylaha ka jaray faraska si aan gaalada u wadan si aan gaalada u wadan illa meesha iska taagnaamaa farasku meesha oo goob la isku haystee si aan gaalada u wadan uu faylaha ka jaray idan waxa weeyaan haddaad hubkaaga uga cabsato cadow gacanta inuu u galo waa inaad adigu gubtaa ood ka taqlusan cadowga ka faa'iidaysan cadow waa inuusan ka faa'iidin haddaadan adigu badbaadsan karin waa xikmad fiican uma qaatala waa dagaalamay jacfar ibnu abi aalib xataa qudicad ilaa la jaray yamiinuhu midigtiisii gacantii midigaa kow gaaladii ka siida fa akhada raayata bishimaali bidixdu ku qaaday calanka ila calanku hadduu dhulka dhaco waa ka dhuma ciidanka muslimka calankaasaa la wada fiirsana falam yazal kama suulin raafican lahaa mid kor u qaadaa inuu yahay xataa qudicad ilaa la gooyey shimaaluhu bidixdiisii gacantii bidix haddana kow laga siiyey faxtatanahaa wuxuu ku xanaaneeyey bicadudayhi labadiisa cudud labadii cududuu ku qabtay markaasuu kor u qaaday labadiisii cudud faxtatanahaa wuxuu ku xanaaneeyey bicadudayhi labadiisii cudud xataa abqaaha ilaa uu calankii baaqi yeelay takfiqu xaalay ka babanaydo fii jawi samaa samada hawadeeda ilaa an qutila ilaa la dilay markii dambe bacda an asaabatu markay ku dhacday ka gadaal bidcun wa tiscuuna sagaashan iyo dhowr nabar oo min dacnatin waran lagu muday ah wa ramyatin leeb lagu dhiftay kullu daalika intaasoo nabar halkay uga taalla fiiri sagaashan iyo dhowr nabar kullu daalika intaasoo dhan fii maa aqbala waa inta soo jeedo min jasadi jirkiisa ka mid a hal nabar nabarka ugama yaali fiiri saas isagoo u soo jeedaa seefta ku dhacee warankuna ku dhacaa leebkuna ku dhacaa oo in badan aan waxna iska difaaci karin weliba oo uun calanka kaliya hayo saasaa usoo jeeda marka ma geesinimadaasa taalla maanta fiir bal suuree adugu suuree qof sidaas usoo taagan oo xataa aan gacan wax iskaga rid difaacin gacmii waa go-e saas usoo taagan markaasay wejigiisa iyo cagiista inta ka dhex leh aa leebka iyo fallaarta iyo waranku ku hoobanaya wax uu iska difaaci karana marka soo ma jeeda ma geesinimadaasa maanta taalla ha ka yaabo waa wax ilaahay inuu qofka ku suga maahan aan la suuray karin mogta xabaddu hadday xataa kugu dhacdo qofka xabad ku dhacday waa yaqaan xabaddu xanuun male mogta maba dareemi mar dan inaad dhaawac un xanuunsato maana xabad maba ogid nin qofku saas loo taabto moodi xanuunba male marka marka qofkan marka horeba waa fogaana marka dambe inay ku dhacdaan ma dareemi hadduu xataa toban xabad ku dhacdo daqiiqada u gogoa naftu ka dhici maaha laakiin qofkan isagoo taagan ayaa waran lagu kala jeexin oo midi lagu jeexin oo seef lagu jeexin soo ma jeedin marka waa wax ilaahay qofka inuu ku suga maahan aan qof walbaa ku sugnaa karinaya kullu daalika intaasoo dhammu fii maa makaan uga yaalla aqbala soo qaabilo min jasadii jirkiisa ka mid a wa jaa-ad waxaa timid nawdatu cabdillahi ibni rawaxa kalkii cabdullahi ibni rawaxa soo galay marka xilligiisiyaa la gaaray ilaa labadii saxaabi ka horreeda waa shahiideene faaqada raayata calankiiyo cabdullaahi qaaday wa taqadama hore u socday waqtaxama waa iska tuuray can farasi faraskiisii almacmaca ee magaceeda la dhihi jira macmaca uma lam yazal kama suulin yuqaatilu inuu dagaalamo xataa qutila ilaa isagiina la dilay saddexdii umaradii ciidanka sidaasay ku tageen wa xataa laa tasquda raayatu si aan calanku ugu dhicin dhulka akhadahaa waxaa qaaday haabit ibn arqam saxaabi kaloo la dhihi jiray haabit ibn arqam ayaa daf yidhi wa qaala wuxuu ku yidhi lilmuslimiina muslimiintii isdalixuu calaa rajulin ku heshiya nin saasuu ku yidhi ku heshiya nin haddee ilaa ciidanka amiir male markaas saddexdii nabigu sheegay sala allahu alay slam saddexdii waa tageen isku waafaqanin intiinaan waana sidaas fuqahadu ay yidhaahdeen ciidanku mar haddii amiirkii imaamkii muslimiintu ka fog yahay oo waxa weeyaan amiirkii ay waayaan amiirkii laga dilo sidaa dariiqada sunnadaa sidaas inay ayagu markaas dhexdoodan ta ka shuurayeen ka dadejiyaan ay doortaan mid sida sunnadaha sidaas marka ku heshiiyi alimaam ibnu qudaamana kitaabkiisa muqniga iyo waxa weeyaan sharxulkabiirka labadaba labadaba imaamba waxay yidhaahdeen halkaana laga fahmaa haddaan muslimiintu imaam lahayn gaalana soo weerarto inaan jihaadka dib loo dhigay labadooduba muqniga iyo sharxulkabiirka saasay leeyihin in haddii gaalo soo weerarto muslim waxa weeyaan imaam muslimna uusan joogin inaan dib loo dhigayn ee dagaalka la gelayo maxaa yala maslaxadiya baaba-ay lu yiri muqniga iyo sheekhu kabiirka labadaba sidaasay wada dhigayaan waana qisadan qisaday ka qaadana qisadan wey laakiin qisadan hadda waa amiir ee imaam ma ogow marka amiir ku heshiiyi markuu sidaas yidhi fasdalaxuu waxay ku heshiiyeen calaa khaalid ibni welid khaalid ibni weliday ku heshiiyeen oo ciidanka ka mid ahaa wa bidaalika heshiiskaas ayay intaqalat iraayatu calankii u wareegtay ilaa sayfin seef oo min suyufillahi seefaha ilahay ka mid ah seef seefaha ilahay ka mid ah calankii ku wareegay marka waa khaalid ibni welidi khaalid ibni welid hadduu asagu amiir noqday isagaa seef isaga qaadaa calanka wa taqadama hore uu socday khaalid ibni welid faqaatala waa dagaalamay qitaalan dagaal dagaalkaasoo munqadican nadiiri isagoo kale aan usan jirin dagaal oo methel aan lahayn munqadican nadiir mid lamida aan lahayn hatanqadacad ilaa ay googo'day fii yadi gacantiisa tiscatu asyaafin sagaal seefood sagaal seefood miduu qaadana gaaladu la dhacaa si uula dhacaya seeftu dhammaane markaasuu mid kale qaadaa markaasuu la dhacaa si uula dhacayo ula dhacayo markuu egtaasoo gaal ku dhameeyo ama kadam ay baashu baabi'e markaasuu seef kale qaadana sagaaluu ku dhameeyo meeshaas meeqaa gaal ku tegi ya allahu waxa weyn dadka qaaligaah ilaahay weynaa subxaana watacala agtiisa qiimaha ka yeelana moogtahay wax ilaahay ku ogyu ku doorto soo ma jeedid marka cayaar nabigu uma dhihin sayf min suyuufillaah sagaal seefooduu ku dhameeyey wa akhbara rasuululahi rasuulka allah sheegay sala allahu calayh wasalam asxaaba asxaabtiisuu ku sheegay bilmadiinati xaalay ku sugan yihiin fii nafsi lyowmi maalinkaas maalinka uu khaalid lagu heshiiyey saddexdii amiirna ay tageen muslimiinta ayaa nabigu u sheegay telefoonna ma jira ogow had iyo isgaarsiine ilaahay baa waxyi ugu sheegay wey waxyaa lagu soo gaarsiiyey waxyaa lagu soo gaarsiye markaasaa nabigu yihi saddexdii saxaabi waa tageen calankiina waxaa qaaday sayfun min suyuufillah seef ilahay seefihiisa ka mid ayaa qaaday marka khaalid ibn walid sidaasuu yeelay nabiga marka asxaabtiisuu sheegay waa akhbara waa u sheegay rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam asxaabahu asxaabtiisa ayuu u sheegay bilmadiinati madiine xaalu ku sugan yahay fii nafsi doomi maalinkaas u sheegay bimaqtali lquwaadi hogaamiyeyaalkii in la dilay hogaamiyeyaalkii ahalaaata oo saddexda ahaa wuxuu kaloo u sheegay wa bintiqaali lqiyaada hogaankii inuu u wareegay ilaa khaalid ibni weliid wa samaahu nabigu wuxuu ku magacaabay sayfan seef oo min suyuufillahi seefaha ilahay ka mid a wa bintihaa inahaari maalinkii markuu dhammaaday rajacal fariqaani labadii koox waxay u kala noqdeen ilaa maqarihimaa saldhigoodii maalinkii markuu dhammaaday si laysku garaacayey ayaa gaalana saldhigeedii ku laabatay habeenkii u horyatay muslimiintuna saldhigoodii ku laabteen saldhigoodii ku laabteen falamaa asbaxuu markay waa bariisteen hayara waa bedelay khaalid ibnu weli tartiib alcaskari ciidankii qaabku u dhisnaa ciidanka waqtigaas waxaa loo dhisi jiray afar qaybood qaybta ugu horeyda muqadima la dhihi jiray oo safka hore ka dagaalamayda qaybta gadaal dhabarjabinta ilaalaydana saaqa la dhihi jiray qaybta midig ka dagaalamadana maymana qaybta bidix ka dagaalamadana maysara saasa ciidanka loo dhisi jiray marka ciidanka qaab wuxuu dhisan yahay aysan marna go-doon geli karin marna go-doon ma geli karaan sababtoo ah waxawn horay cadowga ciidana ka dagaalamaa saasay marka usoo dhisan yihiinoo waxawn gacantii midig kuwaa jira oo dhinac laga soo geli maa bidixdii qayb kalaa jirta oo m maysaradiioo laga soo geli ma karo gadaal lagama iman karo saaqadiya jira marka ciidankii qaabna uma go-doomi karo marka soma jeeda lakiin haddaadan halkan adoo ordaaya iska gasho ee oo lagu gelsho khalaas wey marka ciidankii waa laysbartay maogtahay intaasoo maalmood waa laistumaayay gaaladu waa yaqaanin ciidanka xaggan jira waa yaqaanin kan xaggan jira waa yaqaanin markii subaxdii laisku soo baxo waa garana war waa kaan shalay isku rafaadnu li mid walba waa fahmaa ciidankii u kala bedelay kuwii muqadimadii gadaalu geeyey saaqadii muqadimu ka dhigay maymanadii maysaru ka dhigay maysaradiina maymanu ka dhigay subaxdii gaaladii gaal walba waxaa kusoo kala iskari cusub markaas yidhahdeen war xalaa gurmadiyo war waa maxay waxa saaka nagu soo kala raggan isku jilicsanay oo baryahan isgaraacayn oo noo jilcay maba ahanba gaaladii marka qalbiga ka jabay fiir hal askarina ma imaano gurmadeeda maxaa yidhaha waxaa la ogsoon yahay waxaa la idhahdaa dagaal wuxuu ugu niyad fiican yahay marka askarigu asagoo dagaalama gurmad soo galo idan marka gurmadku waa muhiim in ciidan kastoo dagaal galaya gurmad diyaarsan yahay oo dagaalku markuu cabaar socdo gurmadku galo waxa weyn waa ciidanka waktiga ugu mural fiican ciidanna wuxuu ugu mural xun yahay markii askarigii dagaalamay garabkiisa mid ka carar oo u dhamaato askari midkaan kale ma dagaalami karo wa waa markuu ugu mural xun yahay waa wax la ogyahay weligii askarina wuxuu ugu mural fiican yahay asagoo dagaalka ku jira markuu arka mid cusuboo soo galay cadowguna waa niyad jaraan mar hadday arkaan mid cusub waa wax la ogyahay marka asagoo askari cusub haynu askari cusub sameeyey ka war hal askari cusub isagoon u imaan ayuu kuwii ka dhigay kuwa cusub subaxdiiba haddii waagii baryey gaala waa niyad jab niyad jabaa ku dhacay niyad jabaa ku dhacay ayara waa kala bedelay khaalid ibnu waliid radia allahu canhu tartiib alcaskari ciidankii qaabku u dhismaa fa jacala wuxuu yeelay assaaqata ciidankii dambe muqadimatan horay horuu geeyey walmuqadimata kii horena saaqatan gadaaluu geeyey walmaysanata kii bidix ka dagaalamayana maymanatan midiguu geeyey walmaymanata qaladii midig ka dagaalamayana maysara bidixuu geeyey fadana alcaduw cadowgii wuxuu u maleeyey ana almadada gurmadkii qad wasala inuu soo gaaray lilmuslimiina fadaahalahu cadowgii waxaa galay aruba argagax argagax fiiri laba boqoloo kun weeye gurmad inuu yimid ay ka niyad jabaan gurmadku wax caadiya maha laakiin askarigu adduunta dagaalamo waktigu dheeraado gurmad imaadiido cadowgiisa gurmad u yimaado khalaas askarigaas waxaa dilay marka mas-uulkiisa waa dhabarjab wey waxaa la rabaa aska wax bartoodba haata in wax lagu biiriyo marka haddii waktigiina dheeraanayo sii soconaayo gurmadna uusan imaanayn cadowgiina ay dhici karto gurmad inuu yimaado askariga moraal aanu ku dhacayo marka gurmadku toban xataa soo gasha waxbay tare wax weyni tare cadowgana wax weyni u dhibeen marka cadowgii labada boqoloo kun ahaa muraalkiiyaa baabacay meesha laga dagaalamana waa niyadda haddii qalbigu suuf ku noqdo waa kuu dhammaan wa bacda munaawashatin maalinkaas marka gaaladii weerarkii iyo carcartii waaba joojiyeen sooma jeedid xoogaa istuurtuuray noqotay warana hadda soo tuuraan aa lagu tuura waa lagu tuura khalaas istuurtuuraba isku bedelay dagaalka wa bacda munaawashatin istuurtuur ka gadaal istuurtuurkaasoo khafiifatin fudud badaa wuxuu bilaabay khaalidun khaalid wuxuu bilaabay yataaharu inuu dib u baxo bilmuslimiin muslimiinta dib ugurashu bilaabay hadduu markii hore ciidanka caadiga dib ugurasho bilaabi lahaa macnaheeda waxaa loo fahmi laha inuu jabay markaasi hal mara caybsana cagta mari lahay waxna kama hare laakiin haddeer iyadoo laga cabsanayo uu haddana ciidankii ku bakiyo oo ilaashada oo ciidankii inaad ku halaagta meelaysan waba ka qaban karin lafteedu ma aha khalaas dib ugurashuu bilaabay yataakharu inuu dib ula ugu gurto bilmuslimiina muslimiintii falam yajtari ilcaduw waa kana ujeedadu ka laha marka ciidanka kala bedelkiisa falam yajtari kuma dhiiran alcaduw cadowgii cala taqadumi hore inay usoo socdaan maxay saas u yeelayeen oy u cabsadeen khawfan liajli khawfin cabsi darteeday ugu dhiiro waayeen min an takuuna inay tahay dibugurashadu khudcatan khiyaano dagaal ha waxays yidhahdeen ciidankan gurmada u yimid dhirta idinka saarayaan banaanka idin geysaa intaas idin ku cunaay wuxuu u diboguryayna waxa weyn ciidan xoog luu helay wuxuu rabaa inta dhirta kaa saaro saxaraha ku geysto inuu mid mid kuugu cuno yaanan ka bixin dhirtayda gaalada saasa isteed ka war bartii difaac ka xigta waa soo gaarigu waa soo aadi diideen marka waxay u arkeen khiyaano dagaal fanxaaza lmuslimiina muslimiintu waxay ku aruureen oo ay u dunmeen ilaa mu'ta tuuladii mu'ta halkaasay tageen wamakauu waxay iska joogeen sabcata ayaami toddoba maalmood tanuna waxay ka mid aheed waxa weeyaan hadyigii nabiga iyo saxaabada meesha lagu dagaalamo haddaadba awood leedahay haddaad awood lahayn haddee dantaa kuu run sheegaya laakiin haddaad awood leedood joogi karto goobta lagama tago goobta maogtahay waa sideeda waxa lagu dagaalamo waa niyadda iyo muraalka daad inta meesha cadowgii nag ka dhigta ka cararto inta soo fariistuu leeyahay saafana waa laisku tumayo anaa ku adkaaday waa hadde waana caydidad haddeedu carar ka yimi waa xeelaha dhibaatada badan ay ka mid marka haddii aadan tabar lahayn dee tabartaadaad ku xisaabtamayn laakiin haddaad awood leedahay aad ku deganaato wax weynay ku fadhida deganaashadu inaad meeshaas deganaato oo cabaar joogto oo lagugu arko oo tidhahdo waa kaase meel ku sheega gaalkiiyaan raadinaya halas kadib ka wareeg laakiin horta cabaar ka hadal meeshii oo ha lagugu arko adoo le yaa arkay gaaladii meel ku sheega darabtaba uma socotid waxaa rabtaa inaad ka wareegto meesha laakiin meesha in lagugu arko goobta aad u hartay waxa weeyaan muraalka muslimkana way dhiseen cadowgana muraalkiisay dileen cadowgana muraalkiisay baabi'ineen marka fiiri toddoba maalmood ciidanka dib wuxuu ugu saaray uusa awood u haya haddana toddoba maalmood meeshuu degay toddoba maalmood si loo garto muslimiintu inay guushii heleen wa makasu waxay ku nagaadeen sabcata ayaami toddoba maalmood yunaawishuuna xaalay wax ku turturayaan alcadow cadow cadow hadba waxbay ku ridayaan iskama fadhiyaan uma taxaajara alfariiqaani waa kala joogsadeen labadii kooxood waa la kala joogsaday saddexdii kun iyo labadii boqoloo kun halkaasay ku kala hareen oo laisku dhaqaaqi waayo oo laisku taagi waayo wanqadaca alqitaalu dagaalkiina waa go-ay uma taxaajasa way kala joogsadeen alfariiqaani labadii kooxood wanqadaca alqitaalu dagaalkiina waa go-ay maxaa yeelay sababtu waa maxay intaasoo dhan ilaahay fadligiisu way bacdigeed xikmadda waxaa ka mid ah aska cilmiga caskariga ahay uu keenay oo uu kala bedelay fiiri lianna ruum gaaladii reer ruum dannuu waxay u maleeyeen ana alimdaadaati gurmadyaalka tatawaalaa inay isku soo raacraacaydo cala almuslimiina muslimiinta si isdabajooga in gurmadku iskaga socdo saasay u fahmeen oo maxay dib ugu gurteen haddii guurma u socdo waxay u fahmeen gaalada wa annahum muslimiintu yakiiduuna inay u sirqool u samaynayaan bihim gaalada liyajuruuhum si ay ugu soo jiidaan gaalada u keenaan ila saxraa'i bannaanka xayu meel inay geyn rabaanay u qaateen laa yumkinuhum uusan suurtagal u ahayn antaqlus inay fakadaan waxay dhahdeen waxaan gurmadaa u yimid waxay rabaan makriyay noo samayn dibay nooga gurteen waxay rabaan inaan soo baxno bannaanka tagna meelaan qof nooga fakay marka yaanaan aadin meeshaas inaan ku gawricin khalaas muslimiintana tabaryar dib ugu baxeen tabaryar dib loogu bax soo ma jeed marka cilmiga askariga laftiisa macnaha uu ku fadhiyo khud khudada khudadu wax weyn wey wabidaalika xikmadaa sababteed ayay kaanad waxay noqotay kifatulmuslimiina muslimiinta kafadoodu raajixatan midda sarraydama kafada muslimiinta markaa sarrayda ila waa laga cabsaday iyagoo saddex kun fii hadi qaswati duulaankaas ayadaa ku sarrayda waqutila waxaa lagu dilay fii hadi qaswati duulaankaas ina cashara rajulan laba iyo toban nin oo min almuslimiina ka mid a ilaahay fadligiisa amaa cadadu qatla alcaduwi waxa weyn cadowga dadka laga laaya tiradooda falam yucraf lama garan islaamku been iyo waxba kuma dheeraysto ilaa goobtii waqti lagama qabsan cadowgana mawjkiisa waxaad ku arki karta inaad goobta qabsato sagaal seefood haddii hal nin uu dhameeyey meeshaas in dhib ka dhacay waa laogi waa la huba marka gaaladii wax badana laga laayay hadalkaas been ma ah laakiin cadadkii koo iyo laba iyo saddex iyo malawaal waxaan u malaynayna qoda ayuusan shan boqol ka yarayn iyo la dhihma maxaa islaamku beenta waxba kuma dheeraystaan xarigna kuma xirtaan soo ma jeedi marka muslimiintii un baa la tiriyey labiyo tobanay noqdeen amaa cadadu qatla alcaduwi cadowga dadkii laga laayay tiradooda falam yucraf lama garan ilaa annahum gaalada qutiluu waa laga laayay bikatrati in badan waa la huba wax badan in laga laayo waa la fahmi karaa wax badana laga laayay sariyatu daati salaasi ilaaladii salaasi nabiga sala allahu calayh wasalam khibraddiisa ciidan fiiri wa nadaran fiirin la fiirinaa daraaddeed limawqifi carabi shaam carabtii shaam ee nasaarada aheed mawqifka ay qaateen fii macrakati muuta dagaalkii muta mawqifka ay qaateen mawqifka qaate waa maxay waa inay rumaankii la safteen nabigu arrintaasuu go-aan ka gaar carabtii maxay sameeyeen reer shaam ruumay la safteen khalaas waa in dersi la soo siiya ayagana waa nadara fiiro la fiirinaa limawqifi carabi shaam carabtii reer shaam mawqifka iyo go-aankay qaateen fii macrakati muuta dagaalkii muutana ay ka qaateen ra'aa rasuululahi wuxuu ra'iyeye ra'aa ra'yiye wey tan ra'aa rasuululahi rasuulka alle wuxuu arkay sala allahu calay wasalam ra'yiyahaan alqiyaama inuu u istaago bicamalin shaqo camalkaasoo xakiimi dii xikma xikmad u saaxiib ah camalkaasoo yakufuhum carab ka reeba can nusrati rumaan rumaan dambe inay u gargaaraan shaqo carabta ka joojira garab istaagga ay garab istaagayeen ruumaanka iyo kirishtanka in go-aankaasu qaato iyo walqiyaami garab istaagga ay garab istaagayaan bijaanibihim nasaarada dhinacooda fa arsala nabigu wuxuu u diray ilayhim ayaga camar ibni caas camar ibni caas saxaabiga ahay u diray radia allahu canhu fii alaamiatin min asaxaaba fiiri nimanka loo dira waa nimankii boqolka kun oo gurmad kaa keenay saddex boqol oo saxaabiya loo diray ala dersi soo siiya saddex boqol saddex boqol saddex boqolaa la diray saddex boqol laakiin fiiri haddana nabi maxamed sala allahu calay wasalam cara kasta iyo ciil kasto cidda u qabo waxaa uga muhiimsan dadku inay naarka badbaadaan oo hanuunaan fiiri dadkaas loo dirayo waxyaalaha loogu diro ugu horray in lasoo dumaa ka mid o dagaalka waxaa ka hor in lasoo dumo hadday soo dulmi diidaan in laga wareejiyo muslimiinta dagaalku markaas wey fiiri bal nabiga sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu diray camar ibni caas radia allahu canhu fii alaamiatin saddex boqoloo min asxaabata ka mid a wa macahum waxaa la jira alaaثuuna farasan saddex soddon faras macnaha soddon tignika ka dhiganta maxaa lagu diray nabigu ma in laga caarsada kaliya maya liyastalifahum inuu soo dumo horta inuu soo dumo weliba xikmadda fiiri lianna umma abiihi camar ibnu caas aabbihiis hooyadiis ayadiis aabbihiis dhashay min qabiilati beriyin qabiilada reer beriyi ka raba qabiilada reer beri oo ixdaa qabaa'ilihim qabiilooyinkooda ka mid a qabiilooyinka meesha degan qabiilo ka mid ah ayadiis aabbihiis dhashaya ka dhalatay marka waxa la yidhaha adaa qaraabo la ahe u tag waxa weyan soo dum marka waxa weyan qabaa'ilka in loo diro waxa weyan qof ayaga ka dhashay oo soo duma xikmaday ka mid tahay nabi maxamed uu ku dhaqmi jiray sala allahu calay wasalam marka qabaailkaasay ka mid aheed qabiilo waxa weyan qaxbaaniyad ah weeyaan oo degta yambu meesha hadda la yidhaahdo waxa weeyaan waqooyigeeda ayay degaan yambu ayay degaan hadeer halkaasay degaan fain abow hadday diidaan soo dumidda marka fiiri fain abow hadday diidaan falyula falyulaqinhum inuu u meeriyan uu u diray camar ibni caas inuu u laqino u soo meeriyo darteed hal cashar hal cashar usoo meeriyaal hadday diidaan halka cashar ma taha aan u malaynayna inay qur-aan kaa meensanayaan seef wey fain abow hadday diidaan falyulaqinhum ha u laqino ha u meeriyo darsan hal cashar maxaa darsiga loo siina loo ciqaabaa calaa qiyaamihim istaagiddii ay istaageen bijaanibi ruum reer ruum garabkooda dhinaca reer ruum garab istaagay cadowga la soo safteen hal cashar ka soo siyeela hadday diidaan qayr laakiin qayrka markoo loogu yeedha falamaa qaruba minhu markuu u dhowaaday balaqow waxaa soo gaaray ana lahum in u sugnaaday jamcan kabiir waxaa la yidhi nimanka waa is aruursadeen laftirkoodu ciidan xoog weyne ladhaha u aruursan khalaas ciidan xoog weyne leera waran soo maaha nabigu u diray gurmad iisoo dir gurmad iisoo dir nabigu ciidan uu ka dalbado falamaa qaruba markuu ku dhawaaday minhum qabaa'ilkii carbeed balaqahu waxaa soo gaaray camar ibnu caas ana lahum carabtaas jamcan jamc in u sugnaaday jamco kabiiran weyn fastamada gurmadu ka dalbaday min rasuulilahi rasuulka ilaahi sal اlahu alيه wasalam faamadahu wuxuu ugu soo gurmaday nabigu bimiatayni laba boqol labada boqoloo min saraati muhaajiriina walansaar sharaaftii muhaajiriin iyo ansaar ka mid ah raggii ugu sharafta badnaa ka mid ah wa calayhim waxaa amiir ka ah abu cubayda caamir ibnu jaraax oo min casharati mubashiriina biljanna ka mid ah ninkaas amiir ka ah labada boqoloo lasoo diray wa kaana camar ibnu caas wuxuu ahaa huwa lamiira lakin markii laisku yimaado camara amiir ah markaas wa imaama salaati salaadana isagaa duji jiray imaamku asagaa rabaa dadka inuu tujiyo waxaan rabaa amiirka amiirku asagaa la rabaa salaadda inuu tujiyo fadawaqa waa qabsaday bilaada qudaac qabiiladii reer qudaaca magaalooyinkoodii o dhan uu la wareegay xataa laqiya ilaa uu la kulmay jamcan jamac ogaa ciidan uu la kulmay falamaa hajama markuu weeraray calayhim jamacaas faruu waa carareen wa tafaraquu waa kala tagtageen waa carareen waa kala tuura darsigii waa qaateen wasalasilu salaasil waa maxay marka sariyadan waxa la dhaha sariyatu daati salaasil marka meesha lagu magacaabay sariyada waa inaan fahanaa wasalaasilu salaasil buqcatun meel weeye buq wa maa-un ceel weeye waa meel ceel ku yaallo meeshaasoo waraa'a waadi lquraa waadilqura ka dambayda waadilquraan horaan u soo ogaan oo waxa weeyaan magaalada madiinuhu saddex boqol iyo konton kilomitr uu waqooyi kasii xiga marka taasuna kasii dambayda ilayhaa buqcadaasaa musibad loo nisbeeyey haadihi sariyatu ilaaladan maxaa loogu nisbeeyey liana almuslimiina muslimiinta nazaluu bihaa waa degeen wa kaana daalika waqtigaas wuxuu ahaa fii jumaadi alaakhira sanata thaamina alhijriya sanadii sideedaad ee hijriyada marka sanata thaamin alhijriya bacda shahri bilka gadaal alladii kaasoo waqacad dhacday fiihi dhexdiisa macrakatu muta dagaalkii muta markay dhacday bilka gadaalba waa bil ka gadaal dagaalka muta laftigeedana sanada sideedaad dhacay laftirkiisa ayaa sanada sideedaad dhacay wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وslم وbaarك عlى nabiyina mحamed